iyadoo isku ka hadladayn maamulka degmada jowhar iyo bulshada ayaa ololo nadaafadeed ka sameeyana wadooyinka iyo goobo danta guuda sida ku horseedowka in meel munaasab aan hayna qashanka la kashowa iyo roojiyowka bulaacadaha allaha ka dhex fasaxo wadooyinka iyo bulshada isticmaalasa oo saameyn caafimaad daro sheena korta ololaha nadaafadeed iyo intuu soo dareer weli ballantal galeynta geedo lakajara wadooyinka oo bilicda magaalada dhibaato ka ah taasoo mararka qaarshona ku dhalada korta dhibaatooyin shirgadisan oo nololo bulshada daawadaasa guddoomiyaha degmada jowhar cusmaan maxamed mukhtaar baare ayaa ku hadalay ololahan iyo muhiimadu isleeya in lagu qiib qaado guddoomiyaha iyo shacabka jowhar anka baaqi in iyo wax ku shaqeeyana ilaaliyowka nadaafada magaalada iyo amniga guuda waxaa waaye ajaraa shaqaysan weynaa ajarka ilaahay kuwii uu waafujiyo ilaah naga dhigo cid wax ma ku siino haddana magaciisii mutatawacnimo iyo maxaan ku rahayto wadaniyad ayaa intaa isu keenti waxaan rajaynaynaa hadduu ilaah idhaahdo inaan sii ballaarino waxaan rabaa inaan baaq u jeediyo shacabka reer jowhar ama magaalada jowhar ee aadka aan u jeclahay in ay ka shaqeeyaan nadaafadda iyo bilicda iyo wax weliba oo maxaan ku rahayto xumaan keenaayo sida geetihuudka bulaacadaha wasaqda in ay ka shaqeeyaan waxaan rajaynaynaa in awaamirta ay qaataan meelaha danta guud waxaa maanta ka bacdi u heelan golihii deegaanka iyo shacabkii oo isku duuban saldhiggii booliiska ciidamadii kala dugnaa ayaa waxay diyaar u yihiin meelaha danta guud inay ka shaqeeyaan laga bilaabo maanta waxaan magaciisii iswarsa doonin waxaa magaciisii aan u dulqaada doonin shacabka aan jeclaa haddii ay sameyn waayaan awaamiirta naga soo baxday ee ah dhabbo xidhan inuu kuwa xirnaa karin kuwa iimaanlaabayaasha ah ee jecel maxaan ku rahayto in waddadii ama dhulkii ay lahaayeen in ka badan inay ku darsadaan haltaaka kaa ogolaamayno ee danta guud ah waddada waa in la helaa waddooyinka la furaa kaa ogolaamayno bulaacad ummaddaa magaciisii nadaafad daro ama magaciisii caafimaad daro aan magaciisiinayna ma kaa ogolaanayno koronta hadday kugu jirto gurigaada ku jirto waa albaabkaadana waa inaad magaciisii ku xirtaa qofkii koronta ugu jirin ma haysano haddii aan si kale loo sheegin dadka hadalka oo kala googoynaayo annaga ma amrooyni qofka nalka ugu jirin ama koronta gurigiisa u waayey asaga uu awoodi waayey inuu ku xiro ku amrimayni laakiin waxaan amraynaa in nin kasta oo koronta ugu jirto ee gurigiisa inuu nuuriyo ugu talagalay bannaankana waa inuu nuuriyaa uu nal ku xiraa laamaha amniga guddoomiyaasha afarta xaafadood dhammaan waxaa la farayaa dadkii ka fuli wayso intaas waa imaanlaawayaal waa kuwa beeniyey aayad ilaahay uu magaciisa soo dejiyey nadaafadda waxaa ilaahay uu ka qabo waa sheekii marka taas daraaddeeda waxaan leenahay tallaabo cad ayaan ka qaadi doonnaa waxaan la tiigsan doonnaa sharciga waxaan magaciisii aan u dhimri doonin qof alaala qofkii ku xadgudbo awaamirta kasoo baxday maamulka degmada aadaa u mahadsantihiin ololaha nadaafadeed iyo weli ballaanka talgala intii korlanqaada amniga iyo bilicda guud ee magaalada jowhara